markaan qiimeeyo sida ay hadda wax yihiin nimankaasu laba saddex arrimood ay mid horta u socdaan midda koowaad horta waxaa waaye inay inta halkaas ka soo dhacaan garacad ay sahamadooda hore u samaysteen ay awal reega halkaas isticmaalaan oo meelo wareegsimo ay ku talagaleen maraan oo ay saa ku tagaan galo oo ay yihiin yani isis yani meeshaan looga adkaaday koonfurtan wax yaroo meela waxna yaryarna ay meelaha ku hareen ay ugu talagaleen yani waxaa la yidhaahdo kumin ay af soomaaliya saas ugu yiraa in ay aag kumiyaan puntland oo la yidhaha nimankii meelahay joogaanoo sodomeeyo ay reaan waxsaasa sodomeeyahaasuna ay hubkooda hadhow meelo ay ugu talagaleen iyo baday ugu talagaleen ay markay nimankii meesha tagaan iska waxeeyaan u dhiibtaan malalada iyo saddex saddexna maaragtay meelo u kala maraan ay qorshaysteen kadibna saas ay ku tagaan iyo inay bees kale ka sameyn rabaan mudug iyo iyo iyo maaragtay gobolkan garowe oo magaala madaxda u yahay qodobka saddexaad inay tanhaa biisoo ka xiran oo puntland ku xiran oo muhiim ah oo taargudkoodu yahay ay halkaa u socdaan anaa aragtideyda saddexdaas qodob ay mid u socdeen ay mid yihiin baan isleeyahay